wararka inaga soo gaaraya magaalada wardheer oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee xoogga ku haysato dowladda xabashida etoobiya ayaa tibaaxaya in magaalada wardheer ay ka taagan tahay dhibaato iyo tacdiyaad lagula kacayo mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ee dega halkaas askar hubaysan oo ka amarqaata maamulka xabashida gacansaarka la leh uu hogaamiye mustafa maxamed cumar cagjar ayaa ciidamo aad u tiro badan kusoo fasaxay beeshaan ciidanka ayaa wararka waxay sheegayaan in la iskaga karkeenay ilaa iyo afar gobol oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed wararkaan helayno ayaa intaa ku daraya in ciidamada ay dadka beesha ka dhashay kula kaceen goodfalo kala duwan oo ka baxsan bani-aadanimada sidoo kale askarta durbadiiba waxay bilaabeen afduub ka dhan ah dadka kasoo jeeda beesha oo ay uga horeeyaan waxgaradka iyo hormuudka beesha waxayna dadka ku daabuleen xabsiyo qarsoodi ah oo ay leeyihiin ciidankan dadka ay qafaasheen askarta cagjar ayaa tiradooda lagu sheegay ilaa iyo toddoba boqol oo qof kuwaasoon waxba galabsan sida ay sheegayaan dad goobjoogyaal ah oo ka agdhowaa xilligii la afduubayay waxaa intaa dheer oo xusid mudan in beesha lagula kacay dhibaatooyin uurkutaalo ah waxaana ka mid ah barakaca afduub xaddhaaf ah burburinta guryaha jirdil iyo tacadiyaad kale oo aan xilligan halkan kusoo koobi karin qaar ka mid a dadka kasoo jeeda beesha la dhibaataynayo ayaa la hadlay saxaafadda waxayna ka warrameen dhibaatooyinka ay tabanayaan wuuna galay shalay buuna galay raashinkii buu naga daadiyey biyihii buu naga daadiyey uuna uleeyey kisi buu naga dhacay aqalkii buu naga googooyey dab bayna geliyeen maqashii cadhiga way iskaga kaana didiyeen wuu naga lumay bahal baa naga laayiyey ciidanka dowladda waa nalagu soo daayey hooye baanu nidhi wax walbaanu barinay garhkaan qabanay wayna diideen way nagu tunteen duunyadii waa la laayey dadkii waa la laayey xaastii waa la laayey aqaladii waa la gubayaa raashinkii waa la daadiyey gabdhihii xaamilooyinka iyo kuwii umulaha ahaaba waa la barakiyey dhibaatadaas intaa leeg baanu ka cabanaynaa mas-uuliyiinta dowladda kaasaanu ka cabanaynaa oo rabnaa haddii maamulku uu ogsiina inay hadee waxay iyagu og yihiinba ay soo direen haddii dad mas-uuliyiin ahoo iyo ciidan iska wareegta oo dadka dhibaataynaya yihiin maamulka dowladda aanu u gudbinaynaa hadday kuwa sare yihiin iyo kuwa hoose yihiin si kastaba haatee dhulka soomaali galbeed ay gumaysato dowladda xabashida etoobiya ayaa la kulmaya tacadiyaad nooc weliba leh uga imaanaya mustafa maxamed cumar cagjar dadka ku nool halkaas ayaa sheegaya in xabashada ciddii ay doonayso soomaaliya kuna nool dhulka soomaali galbeed ay usoo marto mustafa cagjar kaasoo etoobiyaanka ku wareejiyay dadka rayidka ayaan waxba godob ah ka gelin isaga iyo etoobiyaanka